maamulka dowlada hoose ee degmada caawad waaq ayaa qabtay kulan diirada lagu saarayay sidii loo kordhin lahaa diiwaangelinta ardayda ee dugsiyada ah degmada caawad waaq ee gobolka galgaduud kulankan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlada hoose maamulayaasha iskuulada macalimiinta degmada guddiga waalidiinta dhalinyarada haweenka aqoon-yahanada degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedada kulankan ayaa ahaa in bulshada lagu baraarujiyo muhiimada waxbarashada caruurta lana falanqeeyo caqabadaha keenaya hoosudhaca ka qaybgalka ardayda ee dugsiyada gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada caabud waaq axmed diiriye ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay tiirka ugu muhiimsan ee horumarka bulshada islamarkaana maamulka degmada ay ka go-an tahay in ay gacan ka geystaan abuurista jawi ku haboon waxbarashada waxaa ka soo baxay fikrado aada iyo aada u qurux badan su-aalo kooban oo la weydiinahayay bulshada si fiican ayay oga baarandegeen oga fakereen oga munaaqashoodeen kadibtoodna guruubadu waxay soo jeediyeen jawaabihii aan filaynay marka horeetaba guud ahaan markii la eego soomaaliya waxay ka mid tahay caalamka waxbarashada meelaha ugu hooseeyo ayay ka mid tahay inkastoo sanad kaste kolley waan la joogaa madaxii waxbarashada ee degmada waan la joogaa siciid sanad kaste laba kun iyo sagaaliyo toban ilaa hadda intaan ka warqabo aniga oo aan degmada joogay waxaan ragnaa markaste fasalada shahaadiga sida sideedaadka iyo foofo oo kaleeto in nambarkooda uu kar u kacayo laakiin markaad fiirisid cabirka guud boqolkiiba lixdan kalabar ka badan macnaha ilmihii loogu talagalay inay iskuullada adaan waxay joogaan bannaanka waxyaalahaas sababta u ahna waa kuwa maanta halkaan ku sheegteen intooda badan ay ka mid tahay wacyigelin la-aanta bulshada ay ka mid tahay xaaladda dhaqaale ee ka jirta deegaanka ay ka mid tahay burburkii wasaaraddii waxbarashada iyo manhajkii hore ee soomaaliya laakiin ugu yaraan hadda waa lasoo kabanayaayo waxaa jiro manhaj hadda koonfurtan laga wada isticmaalayaa jiro weli waxaa ku socotaa dib u habeyn baa ku socota kule wasaaradda waxbarashada ee federaalka shaqo badan ayay wadaa waxaan rajeynaynaa mar dhow manhajkii la lahaan jiray ee soomaaliya ay lahayd ee soomaalidu ay samaystay ee aqoon-yahankeedu ay u sameeyeen inuu kusoo laaban doono waxaan rajeynaynaa waalidiinta iyo macalimiinta iyo dhammaan inta madasha fadhida waxaa idin saaran mas-uuliyad taasoo ah ilmaha in laga warqabo in iskuulka wacyigelinta laga sameeyo ilmaha in lala saaxiibo
kulankan uu soo qabanqaabiyey maamulka dowlada hoose ee degmada caabud waaq ayaa ahaa mid wacyigelin ah kaasi oo looga hadlaya dadaalada joogtada ah ee kor loogu qaadayo waxbarashada degmada